bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa khamiis laba iyo labaatanka bisha lixa sanadka labaatan toddoba iyo toban ku soo dhowaada wararka ugu waaweyn raadi muqdisho xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay mushaaraadka shaqaalaha dawladda qaybahooda kala duwan ay mar kastaba u xaqiijin lahayd in ay helaan taas qayb ka mid ah ayaa mudanayaal ka tirsan golaha wasiirrada waxa ay shalay toole korneer ku tageen bangiga iyo guud ahaanba xisaabaadka ee shaqaalaha iyo mushaaraadkooda magaalada gaalkacyana wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta maamulada puntland iyo galmudug kulan looga wada hadlayo sidii loo dhiraadhirin lahaa arrimaha la xidhiidha nabadda kulankaasi xalay waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo warkeenna ayaad ku maqli doontaan qaybo ka mid ah gobolka bakoolna waxaa ka jira kulamo ay yeelanayaan bulshada rayidka iyo maamulka taas oo looga wada hadlayo sidii ay deegaanadaasi oo mar hore dagaallo iyo abaaro ay ragaadiyeen haatan ay dadka dib ugu soo noolay lahaayeen qaybahaasi iyo sida ay wax badan ugu qabsan lahaayeen wada jirkooda mas-uuliyiinta hirshabeellena waxa ay sheegeen in maanta si rasmiya la filaya in loo gudagalo arrimihii waanwaanta ee la xidhiidhay dagaal beeleedyadii ka dhacay qaybaga ka mid a gobolka gobollada uu maamulo hirshabeelle
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barka internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan yuliisow ayaa waxa uu sheegay in kormeero la sameeyey ay dhammaanba shaqaalaha dawladda ay lagu dadaali doono sidii ay si toos ah u heli lahaayeen mushaaraadkooda arrintaasi iyo kormeeradaasi kadib ayaa mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan yerisow waxa uu ka warramay bal waxyaabaha la ysku gartay
maalmihii lasoo dhaafayna uu aada uga shaqaynayay sidii dakhliga yaree la hayo ee kooban oo runtii wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo xisaabiyaha guudba ay maalin iyo habeenba uga shaqaynayeen sidii shaqaalaha mushaaraadkoodii looga gaarsiin lahaa ciidda bishii barakaysneed ramadaan baa lagu jiraa taasna waxaa ilaama haddiis ah in muxuu ahaa wasaaraddii maaliyadda iyo bangigii iyo xisaabiyihii guudba ay maanta usoo bandhigayaan shacabka in shaqaalihii ciiddoodii laga gaarsiin doono taasna waa runtii ahmiyadda koowaad gacdama ay dowladdan tahay dowladdii nabad iyo nolol dhinacna amnigii ayaa laga shaqaynaya oo bishii barkaysan ramadaan ciidamaday siday u howlgalayeen waa la socoteen dhinacan kalena in shaqaalihii dowladda iyo ciidamadiiba mushaaraadkooda la siiyo runtii ahmiyad gaara ayay dowladdu leedahay waa sida wasiir xayir sheegay shaqaalaha haddii la siiyo waxaa imaanayso ayagana waajibaadkii saarnaa inay soo gutaan oo ah in bulshada loo adeego dowladdu waxay u joogto waxay tahay in bulshadaas loo adeego fursadda anagoo ka faa'iidaysanayno runtii daqliga dowladdu wuxuu ka yimaadaa waa bulshada oo mar walba maaragtay muxuu ahaa waddan walba bulshadiisa ayaa dhaqaaluhu ka yimaadaa daqligaasna wuxuu keliya ku imaan karaa iyadoo qof walba waajibaadka canshuurta ku waajibtay uu bixiyo si bulshada loogu adeego dowladdu waa shacabka marka shacabkana waxaan rabnaa in kaalin mugle arrintan ka qaataa mar kale waxaan umahad celinaynaa bangiga dhexe oo runtii juhdi badan ku bixiyey sidii ay wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud iyo maaliyaddii yar ay soo xareeyeen si wanaagsan inta ugu maamulaan loo siin lahaa shaqaalihii waa mahadsantiin
magaalada gaalkacyana ee xalay toole waxaa kulamo ku yeeshay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada galmudug iyo puntland kulankaasi waxa uu qayb ka ahaa kulamada guud ee maamul goboleedyada iyo xukuumadda dhexe oo arrintaasi waday sidii ay guud ahaanba ay iskaga kaashan lahaayeen arrimaha la xidhiidha nabadgelyada horumarka iyo guud ahaanba sida ay dadka deegaankaasi ugu wada noolaan lahaayeen nabadgelyo iyo horumar tegista wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya magaalada gaalkacyo waxaa la socday wariyaheena cabdirasaaq oo aan goordhoweed arrimahaasi waxa uu uga warramay cabdishakuur cali axmed waa mahadsantahay waxaa shalay geligi dambe magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee soo gaaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdifaarax juxa waxaana wasiirku xalay kulan kula qaatay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug mas-uuliyiin ka tirsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug iyo ku-sugida maamulka gobolka iyo degmada gaalkacyo labada maamul kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyey wada dadaallo ama kulamo looga hadlayo si loo nabadeyn lahaa maamulada galmudug iyo puntland bulshada kasoo kala jeeda ay ku dagaalamayeen dhulka miyiga ku tirsan gobolka mudug iyadoona habeen ka hor laga saaray qodobo kulamadaasi loo arkay inay xal u noqon karaan heshiiska ama dhiminta colaada ka jirta gobolkan mudug wasiirku waxaa xalay kulankiisa cashaalaha uu kala qaatay mas-uuliyiintaasi ka socotay labada dowlad goboleed waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug maxamed xayir waxa uuna sheegay in galmudug ahaan ay markasta soo dhaweynayaan nabadda ayna ku baaqayaan nabad islamarkaana ay diyaar u yihiin fulinta qodobadii lagu heshiiyey sidoo kale waxaa isna kulanka ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga puntland cabdiweli indhuguran asaa sidoo kale waxa uu sheegay in muddooyinka u dambeeyeyba dagaalada lawada nabadeed ay u arkeen in xal u noqon karaan wada noolashaha iyo horumarka gobolkan oo ay rayaadeen colaabo iyo dhibaatooyin fara badan oo soo noqnoqday ugu dambeynna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdi faarax jixa ayaa waxa uu ku booriyey labada maamul goboleedka inay sii labalaabaan dadaalkooda nabad raaineed isagoo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya markasta ku gacasinayso galmudug iyo puntlandba sidii bulshada gobolkan mudug ama guud ahaanba deegaanada labada maamul ay u heli lahaayeen nabad waxauna sheegay in labada maamulba looga baahanya dhaqangelinta qodobadii ay isku afgarteen wasiirka
waa gartay marka cabdirasaaq bal magaalada maxaa isbedeloo ka jira labada dhinac markaad eegto dhinaca diyaargarowga dib heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada iyo go-aankii ahaa in si wada jira looga shaqeeya ammaanka gobolka gaar ahaan magaalada gaalkacyo waa mahadsantahay arrintaasi waa arrinta xusinta mudan waxaana shacabka gobolka mudug ay yihiin kuwa muddooyinkii u dambeeyey oo u dhagtaamayey qaabka u socdaan waaya hadalladaasi hadba waxaa kasoo baxaya inkastoo wax muddo badan soo jiitabeen haddana waxaa bulshadu ay dilaaba farxad ka muujiyeen ama soo dhaweeyeen markii ay qodobo la isku afgartay oo loo arkayo inay xal u noqon karaan labada dhacba ay kasoo saareen kulamadoodii marka tallaabadan hadda socota ayaa waxay tahay mid fursad u noqonaysa shacabka gobolka mudug oo iyagu muddo kala qoqobnaa islamarkaana aysan jirin ba socod fara badan waxaa sidoo kale caqabada ay colaadaas ku hayeen ganacsiga ee ka dhex jiray labada maamul iyo deegaanada gobolada mudug iyo gobolada waqooyiga soomaaliya sidaa darteed marka dibashintani waa mid si weyn ay bulshada soo dhaweynayaan islamarkaana la rajeynayo inay midho dhalaan marka loo fiiriyo qaabka ay ku bilowdeen iyo sida haatan u socdaan maadaama ay ahaayeen wadahadaladani kuwa ay ka madax banaanaayeen sidii kulamadii hore kaleeto ay meesha caalamka iyo dowladda federaalka soomaaliya ahaayeen kuwa iyagu ay isku yimaadeen labada maamul marka
waa tahay weli waxaad nagala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dadka ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka bakool ayaa waxa ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan magaalooyinka kadib dhibaatooyin badan oo halkaasi ay uga carareen waxaa kale oo jira kulamo la filayo in ay yeeshaan maamulka gobolka bakool iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulamadaasina waxa ay hordhac u yihiin sidii dib loogu soo noolay lahaa deegaano ka mida gobolka bakool oo dhibaatooyin muddo badan iyo abaare ay regaadiyeen qadka taleefonka ee waajid waxaa toos ugu jira wariyaheenna maxamed xasan barqa wanaagsan maxamed
barqo lamida cabdullaahi maxamed cabdiraxmaan oo bal waxaad iiga warantaa maxaa u dambeeyey oo aad dhinaca maamulka iyo dhinaca magaalooyinka iyo maxaa isa soo taraya
cabdullaahi degmooyinka gobolka bakool sidaad og tahay barakac ballaaran oo ama dad badan oo kasoo barakacay abaartii ku dhufatay deegaanadii ay kusugnaayeen ayaa muddo waxay kusugnaayeen kaamamka ku yaala degmooyinka gobolka bakool markii uu da-ay robabkii guuga ayaa dadkaasi deegaanadoodii ayay dib ugu laabteen balse maalmahan dambe waxaa aada usoo badanaya dad jawgaasi oo kasoo barakacayo deegaanadoodii oo ay dib ugu laabteen oo soo gaaraya gudaha degmooyinka gobolka bakool sida degmada xudur oo xarun waa gobolka bakool oo in badan ay soo gaarayaan dad badan oo haddana dib usoo barakacay oo kuwaasi oo sheeganaya in roobabkii guuga oo deegaanadaasi ku yaraa awgeedii xoolihii iyaga ay dhaqan jireen ay ka dhamaadeen oo soo ay maciinbadeen degmooyinka ay soo gaarayaan saas oo kale degmada waajid oo kale yani dad badan oo iyagana deegaano ku dhow dhow degmadaasi kasoo barakacay ayaa iyagana maalmahanba soo gaarayay waxaa iyadana sidoo kale maamulkeeda noo sheegay in dad badan oo soo barakacay iyagana hadda ay kusoo qulqulayaan sida degmada ceel berde oo guddoomiyaheedii warbaahinta raadiyo muqdisho u sheegay in dad badan oo deegaanka degmadaasi soo gaareen maalmahan ba iyaga ay u samaynayeen dadkaasi yani meel ay xero oo gaar ah si dadkaasi halkaasi loogu caawiyo maalmahanba iyagana halkaasi ay uga samaynayeen sidaad og tahay abaartan ku dhufatay guud ahaanba gobolada dalka soomaaliya gobolka bakool waxa uu kamid ahaa meelaha ugu daran oo abaartaasi sida gaarka iyada ay u saamaysay marka dadkii xoolihii horta oo ay dhaqan jireen gobolka bakoolna dadkiis waa waxay u badnaayeen dad oo xoolo dhaqato ah walow ay jiraan dad oo yar oo iyagana dhinac beeraha ay beertaan marka xoolihii ayaa ka dhamaaday dadkii roobabkan guuga oo haddana deegaankan ku yaraa awgeedi dadkii dadkii waxay bilaabeen inay deegaanadii bataatan ba ay iska soo galaan oo degmooyinka gobolka bakool dadkaasina waxaa ugu badan waa dadka haweenka iyo waayeel iyo caruur ayaa ugu badan dadka qaarna waxaaba la sheegayaa in deegaanadan inay ka barakaceen oo sida gobolka bay iyo yani gobolada kale dalka soomaaliya inay aadeen marka adi saameynteedii aad ayaa loogu dareemayaa maalmahan dambe oo haddana lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa xusid mudan oo dadaalo badan oo maamulka gobolka bakool ay sameeyeen ayaa lagu suurageliyey qaar ka tirsan dadkaasi in maadaama xilligay bishii barakaysaneed ee ramadaan lagu guda jiray inay cafur meel loogu sameeyo iyaga ay cafur ay u sameeyaan waxaa kaloo gudaha magaalada xudur iyo degmooyinka bana laga dareemayaa sansan iyo u diyaar garowga bisha barakaysan ee ramadaan laakiin dadkaasi qaybka ma ahan oo soo barakacay waa dad dhabaxaysan waa dad dad oo daruuf ka muuqato waa dad xaaladoodii aada u liidato oo nololeed maadaama xilliga lagu guda jiro adigaa dareemaysid oo aysan jirin haddana wax gacan ka baxsan tan maamulka gobolka bakool oo inta badan ku mashquulay iyo shacabkan gobolka bakool in dadkaasi la caawiyo laakiin wax intaasi dheer oo dadkaasi loo qabtay ilaa iyo hadda cabdullaahi ma lahan dhinac kale waxaa husid mudan oo lagu wadaa maanta maamulka gobolka bakool kulan uu soo qaban qaadiyey kaasi oo lagu wado in ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan oo ku sugan degmada xudur inay iyaga ay kulan ay la qaataan kulankaasi ayaa lagu sheegay in ujeedadiisu ay tahay kow in looga hadlo sidii loo dardargelin lahaa ammaanka guud ahaanba gobolada gobolka bakool degmooyinkiisa sida dadka shacabka ah ururada bulshada ay uga qayb qaadan lahaayeen iyo howlgal oo lagu wado maalmahan in ciidamada xooga dalka ay bilaaban tani oo marka afka la furo iyo sidii haddana bulshadaasi ay qayb ay uga noqon lahayd inay taageero oo dhinac walba leh ay la garab istaagaan ciidanka xooga dalka iyo ciidanka daraawiista ee maamulka koonfur galbeed oo howlgalkaas iyagana halkaasi uu ka wado marka cabdullaahi kolley waxaan filan waxaan sugi doonaa bal kulankaasi iyo wixii kasoo baxo
aad baad u mahadsantaha maxamed cabdiraxmaan maamulka hirshabeellena waxa uu waday dadaal uu ku dhexdhexaadinayo isku dhacyo ka dhacay qaybo ka mida deegaano ku dhow dhow degmada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan hoos tagtana maamulka hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa waryaheena cabdiqaadir yuusuf irshaad waxa uu uga warramay in isku dhacyadaasi ay ka maamul ahaan dadaal badan u galeen haatanna waxa uu ka warramayaa halka ay arrin u marayso ma dad badanaan aragnay akhyaarahoo maaragtay labada dhinacba laaan aragnay nimanka la yidhaahdo ahlu sunna oo maaragtay xaqiiqatan ayaguna aad dadaal badan u bixiyey oo nala shaqaynaya ciidamadooda iyo cid kasta waan aragnay marka adiga akhyaar fara badanaan aragnay dad aada u fiicanaan la kulanay waana waxaadna ka dareemi kartaa waktiga aan tagnay waktiga uu yahay iyo inta guulaha tallaabaha la gaaray maaragtay in in xabadii la joojiyo in ciidamada lakala qaado in gugol nabadeed maaragtay la fidiyo weliba hadalka uu bilowdo in xabad joojin la wada qaato guulaha degdega hor isdaba jooga hod arkeysid waa dareemi kartaa meesha dad fiican waxyaaraha jooga meesha la filan maya dagaalku wax macnala maa daaqsin iyo baraade iyo waxyaaba saasa waxaan macno lahayn oo maaragtay ayuu ka bilowday dagaal qorshaysan oo ama siyaasadii ka dambaysana ma ahan wax aana qabiil oo dambe oo u watana ma jiraan wuxuuna adiga daaqsin meel roob galay oo maaragtay xoogo sanadii hore abaarta aheedana la wada joogay haddana roobkii meeshii uun da-ay hadeer haddana roob fiican uu ku da-ay oo xoolaha la wada daaqsanaya dariiqada caadiga aheyd ee la yaqiinay oo soomaalidu ay taqin dadkaana dad wada dega oo dagaaladooda mararka si iska dhici jiraan waaye wax hadda oo oo hadda bilow ah ma ahan wax weligood dhici jiray waaye marka hoogo markaan adiga uun si oo oo hawliya ho oo u bilowda waxaad moodaa sidii horeba ka awood badnay laakiin dagaaladan dadkaan inta ay jireen oo dhan wax dhex- wax dhexmari jira oo cusub ma
ee labada dhinac ee dagaalamay markii aad mid mid u kulan ula kulanteen dhinac walba ee iyagu ma soo dhoweeyeen tallaabada xalraadinta ah ee nabadda ee aada wadaan ee ka maamul ahaan maamulka hirshabeelle
aaday u soo dhoweeyeen eh, waxaad moodaa qolada meesha ay joogaan lagu dagaalamay in ay oo maaragtay daarsinta loo soo aaday inay xoogo kuwaas ay dhaga adkaayeen oo ay leeyihiin eh, iyadoo deegaankeeni la joogo maaragtay eh, inaan ma- nalala dagaalamo oo deegaankeena dhexdiisa aan maaragtay aan wadahadal ku galno eh, ma aqbali karno haddana wax kastaba si kastaba ha noqotay arrintaas waa galnay waana xalinay wadahadalkana waa socnaa ee markii laga soo tago maamulka hirshabeelle ee yaa kale oo door ku leh ee arrinta ee wadahadallada iyo dadaalada dib u heshiisiineed ee dhinacyada dagaalamay
masaariicda dad dad badan ayaa ah, ku jiro eh, oo akhyaar kala duwan leh oo dhinacyo kala duwan ka yimiday ilaa guryaxeel iyo maaragtay eh, matalaan iyo meel kastaba waa laga imaanayay dhankaana gurmadku sidoo kale intaba meel kasta waa maslaxadda waa lagu wada jiraa waa ogtahay dhib hadduu dhaco cid kastoo dhamiir leh dhiigga daadanaa sidii ay ku jooji lahayd ayaa laga wada shaqeeyaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle magaalada garowe oo xarun u ah maamul goboleedka puntlandna sida magaalooyinka kale ee soomaaliya iyo kuwa muslimiinta waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyey ee ciidda haddaba sida ay dadka u dukaamaysanayaan meheradaha ganacsi ee halkaasi ka furan sida ay dadku ay u kala tabar duwan yihiin waxaasi oo dhanba waxaa inoo soo koobay waryaheena magaalada garowe tarsan
halkani waa suuqa dharka iyo kabaha ee boosaaso waxaa looga diyaar garoobayaa maalinka ciidda muslimiinta suuqan waa mid aad u mashquula tan iyo markii ay bilatay bisha barakaysan ee rabadaanka boqolaal dadyow ah ayaa soo buux dhaafiyey carwooyinka iyo kabadhada furshada boosaaso carruurta iyo dhallinyaradu waxay suuqan u yimaadeen inay doortaan nooca dharkii iyo kabihii ay ku ciidi lahaayeen halka waalidiintu ay raadinayaan farxadda qoyskooda ma aha in suuqan ay ka adeeganayaan dadka boosaaso oo keliya laakiin waxaa muuqata dalabaadka ugu badani inay ka imaanayaan magaalooyinka ku xidhan ganacsiga boosaaso furshada boosaaso waa mid ay ka adeegan karaan dadka danta yar iyo kuwa ladan kamarada telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaa gaartay suuqyada dharka iyo kabaha ee boosaaso waxaan hadda joogaa suuqa farsamihiisa waxaan gadayaa dharka ciidda meel la kala baran ku waxay u baahan yihiin dadku waxaan odhan karaa in taraafik loo sameeyo la kala hago wadooyinay mara sidaa darteed waxaa weeye farxaddaas waxaa laga qaybsanayaa bulshada rayidka ah oo xaafadaha ku nool
والله ganacsigu sanadkan iyo sanadadii hore isku mid maahan sanadkan ganacsigu waxa weeyaan dadkii oo xagaa baxay abaaro laga soo doogay waxyaalahaas isugu darsamay marka sidii hore maahan waa marka nasiibkeedu wey nasiibkeeda qabtaa wey
waa tahay waxaan idinka raali gelinaynaa warbixintaasi uu waryaheena inooga soo diray magaalooyinka ugu waaweyn ee maamul goboleedka puntland oo boosaaso ay ugu horreysay garowe iyo meelo kale xoogaa xagga hawada oo ku furneed microfonka awgiis ayaa idinkaga jarnay warkii oo aan idiin soo saaray anigoo ah cabdullaahi kulmiye halkana idinkala socodsiinaya cabdisalaam mukhtaarna uu dhinaca farsamada inoo fadhiyay saaka oo ah rurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha lixaad sanadka labaatan toddoba iyo toban waa nagay intaas inta aan dib dambe u kulmayna meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay nabadgelyo iminkan u diyaar garooba barnaamijka qaybihii ka haray